laba boqol iyo siddeetan ardayaha oo ah dufcadii saddexaad ee baratay tiknolojiyadda ayaa xaflad shahaadooyin lagu gaddoonsinayay waxaa ka soo qayb galay wasiiro xildhibaano iyo saraakiisha ciidanka maamulka somalilan tababarkan oo socday muddo ayaa waxaa ardayda lagu barayay farsamooyin la xidhiira ciladbixinta kaamirooyinka amniga ilaalinta xogta dowladda iyo samaynta qalabka isgaarsiineed oo si gaar ah loo barayay arday ka socotay dhanka ciidanka taliyaasha ciidanka booliska iyo nabad sugidda maamulka somalilan oo ka hadlay munaasabadda xiritaanka tababarka ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in wasaaradda isgaarsiinta soo saarto arday waxbaratay waxaa noo qorshaysan oo sannadkan aanu ku darnay istaraatiijiyadeeda shanta sannadood ee soo socda istaraatiiji balayqa aanu samaynay aanu ciidanka buliiska u samaynay waxaa kow ka ah inaannu kor u qaadno tiknolojiyadda ciidanka buliiska waxaa naga go-an inaannu saldhigyada buliiska ee dadweynaha loogu shaqeeyo bulshada diiwaankii loo yaqaanay oogigee yaalay aanu ka dhigno kombyutaraysin oonu casriyayno siday ula jaan qaadaan tiknolojiyadda casriga kaa haddaanad ka hor iman ku dagaalamaya inuu kaa damiyo kombyuutaradaada inuu kaa xado waxyaabahaaga haddaanad kaa aqoonin waxba qorigu ma tarayo waxaa wax taraya sidii tiknolojiyada loogu dagaalami lahaa loogu hor iman lahaa dhibaatooyinka uu dalka geysanayo waa midaan ka mahadnaqayno mar walbana diyaar baanuu nahay anigoo ka wakiila ciidamadii dhanaa ee wadaberi ciidamada oo idil oo ciidamada qaranka waxaan aad uga mahadnaqaynaa arrintaas waanan ku tala jirnaa inaan halkii ka sii qaadno waana ku tala jirnaa inaan dalkayaga wax ugu qabanno dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda tiknolojiyadda iyo isgaarsiinta maamulka somalilan iyo mas-uuliyiin kale oo ka soo qayb galay munaasabadda ayaa u hambalyeeyey ardayda waxay ka mugeen ardayaas laba boqol iyo siddeetan isugu jira muwaadiniin ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo ardaydii jaamacadaha koorasada barteen waxaa ka mid ah cyber security-ga c c t v camera mobile application mobile repairing basic computer graphic design lixdaa program lixdaa course oo inclusive bay barteen waa dafcaddii sagaalaad waxaa loo farxada in laba boqol iyo siddeetan kaa arday maanta ay ku qalabaysayiin aqoonta intaaleed oo ay si fula u fulin karaan runtii aad bay muhiim u tahay in la barto cyber security-ga oo weliba runtii ah aqoona sida yahay waa aqoon dhalin karta in shaqada u garan meelta shaqada garan tusaa la sheegay adduunyada oo dhan baa laga heli kara shaqo maaha wadanka oo keliya si gaara aan ugu hambalyeynaya ciidanka kala duwan ee halka ka qayb qaadanaya inay bartaan xogta oo runtii u ah arrin lafdhabara in ciidamadu ay helaan aqoontii looga baahnaa tiknolojiyadda oo ah isku xidhkii informationada iyo in la helo xog sugan oo runtii laga ilaaliyo in la xadi karo ama la qaadan karo